waxaa magaalada boosaaso ku sugan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka puntland kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay waday kulamo ay la lahaayeen qaybaha dadweynaha guddiga doorashada ayaa isu diyaarinaya inay diiwaangeliyaan dadweynaha oo diiwaangelintoodana ay dhowaan ka bilaabaan magaalada boosaaso iyo degmooyin kale oo puntland ka tirsan wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac ayaa waraysi arrimahani ku saabsan la yeelatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid waxaana ugu horeyna weydiisay sida u socota qabanqaabada ku aada diiwaangelinta iyo waxa u qabsoomay ilaa iyo hadda
mahadsantahay faadumoy adiga iyo fiwaba waa idinka mahadmalinayaa waraysigan gobolka bari waxaan u nimi sidaad la socoto horeyna aan u shaacinay waxaa dhowaan ka bilaabanaysa diiwaangelinta odayaasha puntland gobolka bari iyo gobolka kaar iyo gobolka gargafu iyadoo gobolada kalena ku xigi doonaan marka arrintaas ayaan hordhac u ahayn waxaan qiimeyn iyo kormeer ku sameynay dhulkii lagu shaqeyn lahaa waxaan kaloo wadnay baahinta wacyigelinta oo xalay bulsho badan oo reer boosaasooda aan meel isugu keennay sharaxaad fara badanna ka siinay isdiiwaangelinta iyo qorshaha socda ee doorashooyinka iyagoo waxay su-aala qabeen halkaan lagu weydiy marka safarkayagu intaa unbu ku wajahan
goormo ayaad bilaabeysaan diiwaangelinta
diiwaangelinta codeyaha waxaan bilaabeynaa shanta bisha january haddii ilaahay idankeeda leeyahay nagu soo foolle oo hadda ay muddo laba asbuuc ay naga xigto wax alaalayo wixii imkaaniyaad iyo iyo farsamo ay u baahnaydna waa diyaarsan yihiin maalintaas ayay saddexdaa gobol ka bilaabanaysaa haddii ilaahay idankeeda leeyahay oo guud ahaan ay ku yaaliin toddobiyo toban degmo ma hal mar ayay diiwaangelintu wada bilaabanaysaa mase waad kala horraysiinaysaa diiwaangelintu saddexdan gobol hal mar bay ka bilaabanaysaa laakiin qorshaha guud ee diiwaangelintu waa inay saddex fays ama saddex weji yeelato puntland sagaal gobol bay leedahay iyo soddon iyo toddoba degmo inta aan hadda ka samaynay qiimeynta iyo calaamadinta goobaha diiwaangelinta iyo codaynta marka waxaan ka dhignay saddex weji si farsamada iyo abaabulka iyo aanay u baahin dadkana si fiican loogu diiwaangeliyo maadaama brocesskan doorashooyinku uu cusub yahay markaa wejiga koowaad oo bilaabanaysa shanta january kuna eeg labaatanka meelahaas saddexdaas gobol karkaar iyo gardafu iyo bari bay ka dhacaysaa markay taasu dhamaatona isla markaba saddexda gobol oo kuxigaa bilaabanaya iyaduna muddo laba asbuuc ay ku dhamaanaysaa isla markaana mar kalena saddex gobol oo kale oo kuwii ugu dambeeyay baa dhacay marka muddo afartan iyo shan cisho aan ka badnayn laba bilood ka yar ayaan kusoo gebagabayneynaa isdiiwaangelinta codayaasha haddii ilaa idanka yidhaha saddexda gobol ee aada diiwaangelinta ka bilaabeysaan magaalooyinka iyo miyiga markii laisku daro dhulka la calaamadiyo waa imisa seejooyinka guud guud ahaan ilaa shan boqol iyo konton seejo ayaa puntland oo dhan laga calaamadiyey ee tiro gaaraysa in ku dhow laba boqol oo wax yar dhiman boqol iyo sideetan meelaha wax ku dhow boqol iyo toddobaatan ka midina waa waa waa waa waa waa goboladaas marka intaas weye inta saddexdaas gobol laga shaqeynayo laakiin xilliga diiwaangelintu xilliga doorashada inta badan seejada focuska la saaraa ama xoogga la saaraa laakiin xilliga isdiiwaangelinta waxaa jiraya kooxaha hataa guurguuro oo la yirahdo mobile teams oo dadka meelahooda ugu taga oo degmo walba ka shaqeyn doona si dadkao dhan shuruudaha isdiiwaangelinta geli buuxiyey loo diiwaangeliyo dadka miyiga dadka miyiga ku nool iyagu see isu diiwaangelinayaan
walaal waa su-aal aada u fiican dadka miyiga ku nool waxay isu diiwaangelinayaan waxaan ugu talagalay sida aan kuu sheegay kooxo mobile ah ama kooxaha guurguura loo yaqaan qalabkooda wata generatorkooda korontada dhaliyo wata wax infrastructure oo dhisme iyo miisas iyo midna aan u baahnayn marka goobaha ceelasha oo dadku isugu yimaadaan waxay ka mid yihiin seejooyinka la calaamadiyey sidoo kale meelaha dadku isugu yimaadaan haabka dooxooyinka iyo waxa lamidka ah iyagana way tegayaan marka hore waxay ka bilaabayaan tuulooyinka meelaha u dhow dhow bulshada dalaqooninka oo degaanka la shaqaynaysa marka waa waxaan isku dayeynaa qorshahaas oo dhan waa tixgelinay habnololeedka bulshada marka degmooyinkaas islaamiga ka baxsan oo reer guuraagu ku badan yahay oo dhan horena waa loo soo qiimeeyey meelaha dadku isugu iman karaan ayay tegayaan oo dadka ku diiwaangelinayaan goobahe u calaamadisean magaalooyinka waaweyn in dadku iska diiwaangeliyaan waxaan u calaamadinnay goobaha danta guud gaar ahaan iskuullada jaamacadaha iskuullada hadda magaalada boosaaso ku yaal intooda badan boqolkiiba sagaashan ama dhexe ha ahaadeen ama sare ha ahaadeen waxay noqon doonaan goobo dadku ay iska diiwaangelin karaan jaamacadaha waaweyn baa ka mid ah goobo caafimaad iyo goobo xaafadeed iyo wax lamid oo koob kooban oo meelo m c h iyo iyo ay ku jiraanna waa jirta marka ilaa in ka badan lixdan iyo toddoba goobood ayaa magaalada boosaaso iyo hareerheeda laiska diiwaangelin karaa qaarkood ay yaalin qalab aada u fara badan oo halkii mar ilaa afar shan layn hal mar loo wada shaqaynayo saas meelahaasaa lagu shaqaynaya doorashada goormay dhacaysaa marka haddii diiwaangelinta la dhammeeyo doorashada waxaan is leenahay dhammaadka bisha abriil ilaa bilowga bisha mayba inaanay dhaafin sideedabana shaqada doorashadu waxay leedahay tallaabooyin isku xixeeya hore sanadkan january baan bilownay wacyigelinta ilaa haddana way socotaa ilaa maalinta doorashadana way soconaysaa waxa isbedela marba waxa la gudbinayo hadda waxaan xooga saaraynaa isdiiwaangelinta markii laga gudbano stage kale marka wacyigelintaas ka sokow waxaa la sameeyaa isdiiwaangelin oo tan aan hadda gacanta ku haynaa marka ay dhamaatona waxa deg deg aminkaba la daawacaya kaararka islamaraantan waxaan samaynaynaa kaar qaybin wax la yidhahdo meelihii dadka laga soo diiwaangeliyey oo dhan waxaa la geyn doonaa kaararkoodii wacyigelin iyo dadka waa lagu waa lagu wargelin doonaa kadibna dadku ilaa maalmo kooban maalinta doorashada ka hor waa kaararkooda qaadan doonaan kadibna doorashadaa la qabanaya waxyaala farsamaha wada dhexdaa ku jir jiro oo soo gudbinta musharaxiinta iyo waxyaala iska koob koobana farsamaha way jiraan laakiin heerarkaasay maraysa sagaal urur ayaa doorashada gelaya oo ku tartamaya marka sagaalkii ururba ma ku dhan yihiinoo hawshaa in la bilaabo raalli ma lagu wada yahay sida median aan la wadaagnay maalin dhaweyto ururada waxay naga codsadeen annaga in muddo la siiyo ay isku abaabulaan oo diiwaangelinta iyo dadka soo saaristooda iyo qayb ka galaan qayb ka noqdaan kula balaaran baan isugu nimi boqol kiiba boqol waa isla qaadanay annaga waktigii ay naga codsadeenna waan siinay waan isla qaadanay in diiwaangelintu ay bilaabato shanta bisha janaayo boqol kiiba boqolna saasaa loogu midaysan yahay way jirtay habeen dhaweyd ururo ka hadlayey in ururada qodobadii oo dhinaca siyaasadda quseeyey oo dowladda iyo iyaga ururada wadahadal uga dhexeeyey ururo ka hadlay oo yidhi qodobadii kuwa yidhi boqol kiiba boqol waa laysku waafaqayna waa aragnay ururo lahaa layskuma waafaqina waa lakin waa waxyaaba dooda oo processka qurxintiisa iyo hagaajintiisa ku saabsan iyadana waa ka shaqaynayna wax dhibana ma aha oo iska caadi marka nidaamka dimuqraadiga laga hadlaya in lagu kala rafduwaanaado